بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف والاشتقاق أخذ كلمة من أخرى بنوع تغيير مع التناصب في المعنى وحر والاشتقاق اشتقاقة أخذ كلمة وإن كلمة لسوقات من أخرى من كلمة أخرى وإن كلمة كلمة كلا لسوقاته laga soo dhambasho lagala soo dhex baxo binowci takyiirin ayadoo kelimadan aa la soo baxday isbeddel wax uun ah lagu samaynaa sideedii ayadoo ah ma isticmaalaydid maca tanaasubi fi lmacnaa ayadoo ujeeddaduna ay isleedahay middan dambe macnaheeda iyo midii hore macnaheedu waa isleeyihiin munaasib bay isu yihiin waxaan soo marnay siyaadada xarafka waxyaabaha lagu garto inay ka mid tahay inuu mushtaqa ku jiro mushtaqu minhuna uu ka maqan yahay su-aal marka waxaa timid mushtaq maxaa la yidhahdaa mushtaqu minhu se maxaa la yidhahdaa su-aashiibuu raba inuu ka jawaabo mushtaq iyo mushtaqu minhu waxaa lagu fahmi karaa in la fahmo macna aliftiqaaq ishtiqaaqana waxaa laga keenay min ashiqi oo ah dhambal shayga jeexiisa dhinaciisa ayaa waxaa la yidhaahdaa ashiqu haddaba ishtiqaaqu macnihiisu wuxuu yahay in kelimad laga soo dhambalo ama laga soo jeexo kelimad kale oo jeexeeda ay noqoto isagaana noo misaali doonaa kelimadan marka aad soo jeexatay waxaa la yidhaahdaa mushtaq midda laga soo jeexayna maxaa la yidhaahdaa mushtaq minhu waa kii asaga wax laga soo dhex lagala soo dhex baxay kelimadan marka aad soo dhambashay oo mushtaqa ah binowci takyiirin baa ku samayne wax uun isbeddelahaa ku samayne middii laga soo dhambalay iyo middan aad soo dhambashay isku si noqon maayaan ilaan midku si ay noqonayan maxaa loo soo dhambalay waxaa loo soo dhambalay wixii middaas ay faa'iideynaysay wax uun ka duwan soo inay faa'iideyda lama rabo ayadoo sideedii a marka ma faa'iidey kartee waa in takyiir lagu sameeyo wax un isbeddel laakiin haddana macnaha waa isku munaasib macnaha waa isleeyihiin tusaale ahaan wuxuu yidhi watakyiiru isbeddelka mushtaqa lagu samaynaana imaa fi lhay-ati faqat waa xarakaadka oo keliya sida nasara oo min annasri laga soo jeexay nasara ayaa waxaa laga soo jeexay min annasri yaa mushtaq ayaase mushtaq minhu ah nasara waa mushtaq annasruna mushtaqu minhu marka kelimad baad kelimad kale kala soo dhex baxday nasara ayaad waxaad ka soo ishtiqaaqday oo aada ka soo jeexday min annasri isbeddelna waa ku samayday annasru saadkiisa muxuu shaqlanaay annasru mushtaqu minhu saadkiisa waa reebnaay kelimadan mushtaqa ah nasaara ayaad ka dhigtay saadkii maxaad shaqashay binowci takyiirin waayo marka binowci takyiirin takyiirkaana waa takyiirun fi lhay-ati xarakaadka isbedelay saadkii waa reebnay kana waa kor dhigan yahay macnihii kii hore uu faa'iideynayey wax ka duwan xoogaa uu faa'iideynaya lakiin waana isu munaasib labadooda kii hore wuxuu ahaa gargaar wuxuu ku tusinaya xadath laakiin nasar hadda wuxuu ku tusinaya xadadkaas oo ah gargaarkii iyo gargaarkaas waktiga uu dhacay nasra muxuu ku tusinayaa nasri iyo nasrigaas waktiga uu dhacay oo ah mataa maadigii waktigii lasoo dhaafay ilan ficil maadi muxuu tusin jiray wuxuu tusin jiray xadath iyo zamanu lxadath xadathka hadda marka uu tusinaa waa nasrigii iyo nasrigaas waktiga uu dhacay oo ah waktigii lasoo dhaafay maadigii labadaas shay u marka ku tusinaa waana isu munaasiba dee labadooda la soco siday munaasib isugu yihiin kaas wuxuu tusinaayay oo gargaarkii awkana ku tusinaya gargaar iyo gargaar oo isu munaasib marka labadoodii laakiin ficilkaa wuxuu dheeraad leeyahay dalaalatuhu calىa zamaani hada اlxadaث yani xadadkan waktigii u dhacay inuu ku tuso laakiin masderku kuma tusiyo waxaa marka ogaataa mushtaq minhu waxaa loola jeedaa masderka mushtaqna waxaa loola jeedaa ficilka oo nasara uu ka mid yahay iyo kuwa soo socda uu noo sheegi doono isimka faacil iyo isimka mafcuul iyo kuwa la midka ah walishtiqaaqu ahdu kelimatin waa inaad kelimad soo qaadato waa nasare min kelimatin ukhraa kelimad kala ka soo qaadato waa annasru binawci takyiirin adoo isbeddel ku sameynaya kelimada aada soo qaadatay waa saadkii aada kor dhigtay oo nasaa aada tidhaahday ilaan mustaqminu saadka soo reebnaaye maca tanaasubi fi lmacnaa macnahana waa inuu isleeyahay yacni dalaalada kaasi kan dalaaladiisa waa inuu isleeyahay watakyiiru isbeddelka kelimada lagu sameynaa mushtaqa ah imaa fi lhayaati ama waa xarakaadka keliya faqad bes ka nasara min annasri ow fi lhay-ati ama waa xarakada iyo walxuruufi xuruufta biziyaadati aw inaqsi ama isbeddelku wuxuu noqon karaa shaqalka iyo xuruufta xuruufta waxaa loola jeedaa kelimadan mushtaqa ah baa waxaa la socda xaraf dheeraada oo mushtaqu minhu ku jirin waa ziyaadada ama mushtaqu minhu xaraf ku jiray baa kelimada aada soo jeexatay oo mushtaq ah ka maqan waa naqsigee ma fa ma la fahmeyn biziyaadati aw naqsi wuxuu la jeedaa kelimadan aada soo ishtiqaaqatay oo tusaale ahaan ficilka ah xaraf dheeraadaha ku jira naqsina wuxuu la jeedaa xaraf asalkii ku jira mushtaq minhu ah ayaa ayada ka maqan naqsigii saasuu la jeedaa kalamri min wacda aw nasri tusaale ahaan waa ficilka amar oo min alwacdi laga keenay wacada ayaa waxaa laga soo yani ficilka amar oo ah cid ilaan ficilka amar oo wacda wuxuu ku yimaadaa cid oo macnaheedu u yahay ballanqaad sameey wacada waxbuu u yabohay waxbuu u ballan qaaday waay macnaheedu waxaan ku siinaa huu yidhi ficilkeeda amar wuxuu noqonayaa cid haddaba cid waa kelimad lasoo ishtiqaaqay min alwacdina laga soo ishtiqaaqay isbeddel xagga hay-ada ah waa jiraa alwacdu caynteeda maxay shaqnaneed cid haddana maxay shaqlan tahay kasro asalkiina waa reebnay haddana waa kasrisan tahay waa hay-ada naqsina waa jiraahoo alwacdu waaw baa ku jirtay cidna hadda waaw kuma jirto waa naqsigii marka waa hay-adii iyo naqsigii inta ma la fahmay ziyaadadiina aaway waa ficilka amar oo laga keenay min annasri ficilka amar oo min annasri muxuu noqonaa unsur unsur takyiir oo xagga hay-adaha waa jiraa ilaan annasru saadkeeda waa reebnaa unsurna hadda waa godan yahay ziyaadana waa jirtaahoo annasru nuun iyo saad iyo ra- bay ka koobneed haddana unsur maxaa la socda hamsaa la socota hamse dheeraadaha la socota oo nasri aan ku jirin marka takyiir fi lhay-a maca ziyaada waaye unsur cidna waa takyiirun fi lhay-ati maca naqsi istiqaaqa ma la fahmay kalamri sida ficilka amaroo min alwacdi laga keeno oo ah cid aw innasri ama ficilka amaroo nasri laga keeno oo ah unsur wlmushtaqaatu kelimaadka mushtaqaadka ah casharatun waa toban kelimaadka mushtaqaadka ah waa toban mushtaqa daa maqasho marka waa intaan wahiyo waxay tahay almaadi ficilka maadiga ah wlmudaaricu iyo ficilka mudaaric wlmru iyo ficilka amar wasmu lfaacil iyo isimka faacil wasmu lmafcuul iyo isimka mafcuul wasifatu lmushabaha iyo sifa mushabaho wasmu tafdiili iyo ismu tafdiil wasmu zamaani iyo ismu zamaan wasmu lmakaani iyo wasmu laala mushtaqaadku marka waa intaas soo toban ma aha xaggee marka laga soo ishtiqaaqay dhammaantood wuxuu yihi walmushtaqu minhu waxaa mushtaqu minhu u ah huwa almasder isagaa masderka ah dhammaantood marka masder bay ka yimideen marka mushtaq minhu waa masder mushtaqaadkuna waa kuwaana tobankaas dhammaantood wuu noo wada keeni doonaa ficilkuu ka bilaabi doonaa wuxuu ku xujin doonaa isimka faacil isimka mafcuul sifada mushabaho dhammaantood waa noo imaan doonaan darsiga dhexdiisa noogu imaan doonaan mid kasta meeshiisa uu tegi doonaa haddii ilaa yidhaahdo haddaba waxaa mushtaqu minhu ah masderka masder marka maxaa la yihahdaa wa huwa masderku alsmu waa isimka addaallu ku tusiya calaa xadati اlficli ficilka xadadkiisa isimka ku tusiya ayaa waxaa la yidhaahdaa masder waxaa fiican inaad ficilkan in laga dhaafo oo la yidhaahdo wa huwa alismu daallu cala alxadath bis intaasa ku filneed waa isimka ku tusiya xadath kaasaa waxaa la yidhaahdaa xadath masder inaad fahamto haddii aad rabto saddex shay waa in la fahmo almasder iyo xadath iyo ismu lxadath saddexdaas waa in la fahmo alxadath iyo ismu lxadath iyo masder markii xadath la fahmo oo ismulxadath la fahmo kadib aa masder la fahmi karaa xadath haddaba maxaa la yidhahdaa tusaale ahaan haddii aan kitaabka aan saa u qabto ee saas aan u fiiriyo afka dhaqdhaqaajiyo xadath waayo waa dhacdo hada huwa alxadath dhacdaa la yidhaahdaa haddii aan waa fadhiga hadda soo ma aha fadhigaas haddii aan ka kaco waa xadath waa wax soo kordhay markaan istaago lugaha haddaan ka dhaqdhaqaajiyo anoo meeshayda taagan hadda ma aha markaan lugaha ka dhaqdhaqaajiyo waa xadath hada huwa alxadath qalin haddii aan soo qaato ee daftarka aan dul saaro ee saa aan ugu xarxariiqo xadath waay hada huwa alxadath haddii biyo aan soo qaato afka aan saaro ee aan biyahaas jirhkayga siiyana waa xadath haddaba axdaadtaas tirada badan mid kasta oo kamida magac sooma laha soo magac ma laha markii kitaabka aan soo qaatay ee aan afka dhaqdhaqaajinayey xadath u ahaa xadathkaas maxaa la yihahdaa alqiraa'a qira'a marka waa ismulxadad waan fadhiyey waa kacay soo xadad ma ahayn maxaa la yidhaahdaa qiyaam waa ismulxadad lugahan ka dhaqdhaqaajiyey waa xadad magac sooma laha maxaa la yidhaahdaa asayr ama almashyu waa ismulxadad qalinka haddii aan soo qaato ee daftarka dul saaro waa xadad soo magac ma laha maxaa la yidhaahdaa kitaaba waa ismu xadath haddii aan soo qaato biyaha ee aan jirkeyga biyahaas aan siiyo waa xadath waa shay soo kordhay magac sooma laha maxaa la yidhaahdaa ashurbu waa xadath haddaba waxaa haysataa xadath iyo xadathka isimkiisiyaa haysataa ma fahamteen kaasna waa xadath kanna waa ismu lxadath axdaadtu marka waa badan yihiin mid kastana magacuu leeyahay xadath kasta magacaa loo bixiyey ismulxadath oo dhanna dallad uu hoos yimaadaa jirto oo la yidhaahdo almasder ismulxadath ayaga oo dhan meel ay hoos yimaadaana jirto oo la yidhaahdo almasder marka haddii aad rabto masder inaad fahamto masder waxaa la yidhaahdaa waa dallada ay hoos yimaadaan asmaau laxdaad ma la fahmay hada huwa almasder marka wuxuu yihi waxa fiinay marka inuu ficilka ka dhaafo uu yidhaahdo alsmu waa isimka masderku waa isimka addaallu ku tusiya calaa alxadath xadathka isimka ku tusiya masder la yihahdo marka xadathna waa haysataa isimkii ku tusinaayey oo ismuxadadka ahna waa haysataa ismu ismkaas ku tusinaya xadadkaana masder la yidhaahdaa ku yiri macnaa ma fahanteen xadadka isimka ku tusiya maxaa la yidhahdaa aan dhahnay xadadka soo magac ma laha maxaa la yidhahdaa ismulxadath hadda meeshuu ku leeyahay alismu daalu calaa xadath اlficli waa asagaas ismulxadathku ka wadaa marka ismulxadath baa waxaa la yidhaahdaa masder ya ismulxadadka ah waxaa la yidhaahdaa dallad uu hoos yimaado masder si kale haddii loo dhigo masderku waa dallad ay hoos yimaadaan asmaau alaxdaaثi jamiican maxaa hoos imaanaya marka ma taqaanaa alqiyaam alqiraa'a annawm alkhuruuj alqucuud addukhuul alkitaaba annadar addarbu waxaas oo dhana hoos imaanaya waxaas hadda aan akriya maxaa axdaad miya mise asmaa alaxdaad waa asmaaءun daalatun calaa axdaadin asmaadaas marka axdaadta ku tusinaya baa waxaa la yidhahdaa masder ma la fahmay markuxaa fiicneed inuu ka dhaafo ficilka oo yidhaahdo wa huwa ismu daalu calaa alxadath calaa alxadath laakiin wuxuu yidhahda waa ismka ku tusiya calaa xadathi اlficli ficilka xadadkiisa ficilka wuxuu ku tusiyahaan dhahnay laba shay soo ma ahayn ficilkaas ama ha ahaado ficil maadi ama ficil mudaaric ama ficil amar laba shayuu ku tusiyaa wuxuu ku tusiyaa xadath iyo zamanu hada alxadath ficilku marka wixii uu ku tusinaayey oo xadadka ahaa baa masder layidhahdaa u leeyahay laakiin ficil wuu ka maarmay sida kutubta kale waxaa ficnad inuu iska yidhaahdo المsdr hو الsm اladي ydl عlى الxadث saas inu ku gaabsada duuna زamanihi laakiin ficilka xadadka uu ku tusinaa waxaa la socda inuu ku tusiyo zamane masderku zaman ku tusi maayo marka haddaba masderku wuxuu ku tusiyaa xadaث bes ism اxadaث laakiin ma ku tusinaayo zamnu hada الxadaث baynamaa ficilku uu ku tusinaa xadaث iyo iyo zamaanuhu marka haddii aad tidhaahdo shariba wuxuu ku tusinayaa ashurbu iyo zamankii uu dhacay oo ah maadi yashrabu haddii aad tidhaahdana shurbigii iyo zamankiisi oo ah xaadir ama mustaqbal marka asagu ku tusi maayo zamanka lakiin ficilkaa zaman ku tusiya whuw اsm daalu calى xadaث الficli duna zamanihi wahuwa masderku qismaani waa laba qaybood masderku waa laba qaybood qiyaasiyun waa qiyaasi wasamaaعiyun iyo samaaci masderka wuxuu qaybsamaa laba qaybood masderku waa almushtaqu minhu wuxuu uqaybsamaa marka laba qaybood masder qiyaasi ah iyo masder samaaci ah labadaas u qaybsamaa waxaa jira marka qiyaas iyo samaac marka la joogo sarfiga waxaana loola jeedaa qiyaaska kelimaadka isku midka ah ayay culimmadii nuxaadda ahaa raacraaceen tusaale ahaan wax kasta oo facala ku yimaada oo mutacaddi ah ayay nuxaaddu raacraaceen masderkay ku imaanayaan boqolkiiba siddeetan waxay ku yimaadeen faclun bay ku yimaadeen tusaale ahaan waxaa leeyahay haddaba facalo oo mutacaddi ah masdarkiisa qiyaasiga ah waa faclun macnaha waxaa loola jeedaa facala oo mutacaddi ah masdarka ay ku imaaneen sida badan waa faclun buu noqday kaasaa marka qiyaas laga dhigay inta kalena waxaa leeyahay waa samaaci macnaheedu waxaa loola jeedaa samaaci waa shaado masderkiiyay khilaafeen carabtaa laakiin laga maqlay samaaci macnaheedu waxa waaye waa masaadir qiyaaskii aan ku socon oo waddadii jaadada ahayd oo afcaasha badankeedu ay martay ay ka bayreen laakiin carabtiyaa laga maqlay marka lama khilaafi karo ninka marka carabka ah ee luqadiisu ay nadiifka ay tahay oo ay saliimka ay ka tahay luqaad kaloo ajnebi ah inay soo dhex galaan oo weligiis dad kale aan arag intii carabtu iyo cajamtu aysan isdhex gelin bacda alfutuuxaat carabtu waxay ahaayeen dad go-doon oo dunida inteeda kale go- go-doonka ah inay go-doon ahaadaanna danaa ku jirta xikmad ilaahay baa ku jirtay ilaan bulshooyinku markay isdhex galaan luqaduhuna waa isu kala gudbaan laba bulshoo luqadahoodu kala duwan yihiin hadday deris noqdaan oo isdhex galaan luqaduhuna waa isu gudbaayaan haddii markaa dadkii ay deriska ahaayeen oo furus iyo dowladihii kale oo ay deriska ahaayeen hadday dhexdil lahayn luqadoodu waa fasaadi lahayd ilaahina wuxuu ugu talagalay luqadaa saafida ah oo luqaadka ajnebiga aysan dhex gelin inuu qur-aan ku soo dejiyo ayuu ilaahay doonay bilisaanin carabiyin mubiin qur-aankana luqadaas baa ilahay kusoo marka ninkaas carabka ah wixii uu ku hadlo waa qaldan yahay lama dhihi karo wax kastoo uu ku hadlo waa qalad lama dhihi karo laakiin markii ka dambeeyday futuuxaadkii islaamku markii ay mateen oo carabtii iyo cajamtii ay isdhex galeen oo luqadii ay fasaaday dadkaas wixii ay ku hadli jireen qofkii waafaqana waxaa leeyahay qofkaasi waa musiib qofkii khilaafana waxaa leeyahay waa laaxin laxni buu ku dhacay luqadiisa marka lama deliishan karo laakiin ninkaas luqadiisa waa la deliishanaa sida qur-aanka loo deliishado ayaa ayagana luqadooda loo deliishanaa dadkaas saafiga ah oo luqadoodu ay ka badbaaday luqaad kale oo ajnabi inay soo dhex galaan haddaba qiyaasigu macnaheedu wuxuu yahay kelimaadka isku midka ah waddadii inta badan ay mareen shaadkana macnaheedu wuxuu yahay intii ka bayrtay waa labadaas qaybood haddaba falqiyaasiyu qiyaasiga oo lifacala facala u sugnaaday bifatxi lcayni yaati calaa wasni faclin buu ku yimaadaa wuxuu la jeedaa masderka qiyaasiga inaad fahamtay haddii aad rabto facala bifatxi lcayn masderkiisa qiyaasiga wuxuu ka yimaadaa faclun qiyaasan laakiin wax ka bayra waa la arkaa oo carabta laga maqlay wuxuu yihi falqiyaasiyu lifacala bifatxi lcayn yaati calaa wasni wuxuu ku yimaadaa faclin bisukuuniha bisukuuni lcayn buu ku imaanaa idaa kaana mutacadiyan laakiin waa facala hadduu mutacadi yahay marka facala baa waxay u qaybsantaa mutacadi iyo laazim mutacadi waxaa loola jeedaa ficilka maadiga ah ee mafcuulka u tallaabaa mutacadi la yidhaahdaa haddii faacil keliya uu qaato oo mafcuul uusan u tallaabinna laazim baa la yidhaahdaa tusaale ahaan darabahu waa mutacadi ilaan mafcuul bihi buu qaatay laakiin jalasa waa laazim ilaan faacil keliyuu ku ekaystay facala oo mutacadi ah masdarkeedu waa inuu ku yimaado qiyaasan calaa faclin waa inuu ku yimaado saasuu ka imaana amiladiina waa tanaa idaa kaana mut calaa wasni fucuulin buu ku imaanaya idaa kaana laaziman hadduu laazim yahay facala oo laazim ah oo mafcuulu bihi aan qaadanayn masdarkeeduna qiyaasan wuxuu ku imaanaa fucuul bidami alfaa'i walcayn fa-du waa godantayaa facuul hadhihin fucuul fa-dana god cayntana god falawalu midka hore oo isagoo mutacadi ah oo faclun ku imaana wuxuu yahay ka qatala qatlan wa radda raddan wa daraba darban wa fataxa fatxan waxaa fiicneed marka inuu mutacadinimadooda uu muujiyo oo mafcuulu bihi uu raaciyo oo uu yidhaahdo qatalahu qatlan wa raddahu raddan wa darabahu darban wa fataxahu fatxan inuu dhaha fiicneed si uu u muujiyo inuu mutacadi yahay qatala soo facala ma aha waana mutacadi lan waxaa leedahay qatalahu masdarkiisu muxuu ku imaanaa faclun qatlan buu ku yimid qatli marka waa masderkii raddahu asalkiisu wuxuu ahaa radada buu ahaa markiis hore waa facala radada cayntii iyo laamtii baa isku xaraf noqday waxaa la yidhaahdaa waa mudaacaf hulaahi ah cayntiina daal bay noqotay laamtiina daal bay noqotay waa mudaacaf hulaahi ah labadan daal si la isugu idqaamo midka hore oo caynta ah waa in xarakada laga tuuro raadaada cayntu maxay shaqlan tahay fatxo iska tuur fatxadaas cirkow tuur meeshii xarako laga tuuro maxaa soo fadhiista sukuun sukuun markuu fadhiisto labada daal waa la isku idqaami karaa ilan labada xaraf oo la isku idqaamaa ama la isku shidaa kan horena waa inuu reeban yahay kan dambena waa inuu xarakaysan yahay marka waxay noqotay radda ayay noqotay masdarkana wuxuu ku imaanaa raddan faclan cayntiina waa kuu reeban tahay laamtiina waa kuu xarakaysan tahay isagaaba idqaamka diyaar u ah marka xarako la tuura mabuu baano ilan calaa wasni faclin buu ku yimide raddahu wuu soo celiyay raddan celin darabahu wuu garaacay darban garaacid waa masderkii faclan buu ku socdaa wa fataxahu wuu furay fatxan furid faclan buu ku socdaa wahaani midka labaad facalo oo laazim ah masderkeedu wuxuu ku imaanayaa fucuul seema inaan dhihin misaalkeedii waa kanaa kharaja wuu baxay mutacadi miya mase waa laazim waa laazim kharaja wuu baxay khuruujan bixitaan wa jalasa waa fadhiistay waa facalo oo laazim ah juluusan fadhiisat wa nahada wuu hinqaday wuu joogsaday nuhuudan joogsasho wa dakala wuu soo galay dukuulan waqacadda waa fadhiistay hee qucuudan nazala waa soo degay nuzuulan sacda waa fuulay sucuudan wahaakada sucuudkaasu marka ku socana marba hadduu facala yahay oo uu laazim yahay wallahu aclam markaas ku joogaan